galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kasta oo aad nagala socotaan waa afarta bisha juun sanadka laba kun shan iyo toban idaacaddana waxaa daadinaya cashi ibraahim iyo ibraahim xasan daandurey xiriiryaha howlgallada la dagaalanka argagixisada ee wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka danjire taina kaydinaw ayaa maanta muqdisho booqatay waxaana ay la kulantay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo madax kale haddaba qodobada laga wada hadlay iyo ujeeddada booqashadaasi ayay sahre cabdi ka waraysatay afhayeenka madaxweynaha soomaaliya daawud aweys
waad mahadsantahay sahra xiriiryaha arrimaha argagixisada wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka danjire tina kadenow waxa ay kulan la yeelatay ama kulan la qaadatay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo uu weheliyo ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo baarlamanka intaba marka kulankaasi ayay la yeelatay madaxda soomaalida maanta markii ay soo gaartay magaalada muqdisho marka kulanka guud ahaan maxaa looga hadlay kulanka waxa uu ahaa isxog waraysi iyadoo madaxweynaha uu halkaasi wafdiga maraykanka ee danjure tina kaydino ay hogaaminaysay uga warramay xaaladaha siyaasadda dhinaca nabadgeliyada arrimaha kale ee socda sida barnaamijyada maamul disida isku dhafka ciidamada iyo arrimo kale oo badan ayuu madaxweynaha halkaasi ka hadlay danjure tina kaydino iyana halkaasi hadal ayay ka jeedisay waxa ay soo dhaweysay horumarka dowladda ay ku tallaabsatay iyadoo sheegtay in maraykanka uu sii wadi doono taageerada uu ku saacidayo soomaaliya si horumarkaasi loo siyaasheeyo waa tahay maadaama ay tahay xiriiryaha arrimaha argagixisada ee wasaaradda arrimaha dibadda ma ka hadashay al-shabaab iyo dabcan wadamada deriska oo kenya ay ka mid tahay iyo siday ugu sii baahayaan iyo weeraradii ugu dambeeyay geysanayaan iyo waxaa dowladda maraykanka aragti ahaan ay ka qabaan arrimahaasi waa laga hadlay waxaa la muujiyey in walaaca dhinaca nabadgelyada ee argixisada ay kuhayaan soomaaliya aan ahayn keliya mid ku kooban soomaaliya balse ay saameyn ku yeelanayso amniga gobolka iyo weliba amniga caalamka guud ahaan waxa ayaan lasaga soo hadal qaday xasarada ka aroorsan dalka yemen oo la sheegay yemen inay wadato walaacda amniga maadaama dad badan ay halkaasi soo qulqulayaan soomaaliyana ay u gelayaan taasna ay dhici karto in arrimo nabadgeliya daro ay daba socdaanaba xubno dina nabad nabadda qalqal gelin kara ay kusoo dhex dhuuman doona dhuuman karaan waxyaabahaas waa laga wada hadlay waxaana la muujiyey sida loo wada doonayo in looga looga wada feejignaado laskana kaashado in dagaalka argagixisada uu noqdo dagaal loo wada dhan yahay oo hal ujeedo iyo hal hadaf laga wada leeyahay waa tahay marka muddadii ay la kulmaysay madaxweynaha ma isla goobta golaha wasiirada iyo xukuumadda lagula kulmay mase dhinacba gooni ayay ula kulantay o ula hadashay maya mar ayaa la wada kulmay mar ayuu kulankaasi dhacay waxaa kulankaasi sidaan ku sheegayo weerdabadasa iyo wasiirka arrimaha dibadda mudane cabdiraan hadliye iyo xubno kale oo labada gole ka tirsan kulanka meel ayuu ka wada dhacay hal meel ayaa lagu wada kulmay si wanaagsanna waa laisku afgartay qodobadii halkaasi lakusoo qaaday ay u badnaayeen dhinaca amniga iyo arrimaha dhinaca siyaasadda gaar ahaanna barnaamijyada dowladda soomaaliya haatan gacanta ku hayso ah labada kun lix iyo tobanka ay kamid yihiin in doorashada wadanka ay ka dhacaan marka arrintaasi markii laisla soo qaaday labada kun iyo lix iyo tobanka in doorasho dalka ay ka dhacdo maxaa si gaara madaxda dowladda lagala hadlay ma in doorashada xilligaasi la qabtoo laga dhabeeyo mase maxay si gaara uga hadashay dabcan hawsha haysiga labada kun lix iyo tobanka waa howl u taala dowladda soomaaliya qaabkay u fulinaysa oo taageerada ay u baahan tahay keli ay dunida u bandhigaysay maraykankuna si dhow ayuu arrintaasi ula socdaa oo danjire sina kaydano waxa ay sheegtay in ay taageerayso horumarka soomaaliya ay ka samayso dhinaca siyaasadda ha noqoto dhinaca dhismaha maamulada barnaamijyada haatan socda ee isku dhafka ciidamada iyo weliba barnaamijyada la filayo in sanadkan gudihiisa la guda galo sida dib u eegista dastuurka iyo in gudyadii madax banaanaa ee diyaarinaya barnaamijyada labada kun lix iyo tobanka ay howlgalaan arrimahaasi ayaa lagala hadlayay dabcan dowla dowlado badan ayaa ayaa hore u muujiyay in ay diyaar yihiin in ay soomaaliya dhinacaasi ka taageeraan marka maraykankuna qayb ayay ka yihiin wadamadaasi doonaya in ay soomaaliya gacan ka siiyaan sidii barnaamijyadaasi u hirgeli lahaayeen kaasi waxa uu ahaa daawud aweys afhayeenka madaxweynaha soomaaliya oo goor dhoweyd khadka taleefonka ugu warramayay sahre cabdi axmed oo washington joogta